qaadir waa mahadsan tahay runtii shirkash noo bilaabmay muxuu ahaa oo maanta aanu isagu nimi madaxweynaha iyo siyaasiyiinta oo madaxweyneyaashii hore iyo baramistaradii barxigeen iyo muxuu ahaa isugu jiray siyaasiyiin kale waxaan aaminsanahay inuu ka mid yahay shirarka ugu muhiimsanaa dee waxa weeyaan waynu ogsooneyn golaha midowda wadatashiga oo ka kooban dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe kulamadii ugu dambeeyey khaasatan kulankii ka dhacay magaalada muqdisho bishii may labada kun iyo saddex iyo labaatanka sanadkan waxaa diiradda lagu saaray qodobo xasaasiya oo ay ku jiraan qodobada doorashooyinka taas baa waxaa ka dhacay in runtii conseen badan laga qaatay conseenkaasina waxa uu daaranaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ka mid ah maadaama doorasho ay tahay waxyaabaha aada iyo aada ay dadku u danaynayaan oo dalkan in doorasho ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaala oo cadaalada oo daah furan ayna tahay tii aynu ogeyn hadda isbedelkii dalka ka dhacay ee xukuumaddii tan ka horreysay iyo waxyaabihii crisiskii dalka ka dhacay qodobka doorashada oo ay maaragtay heshiisyo hore oo ku saabsan amniga iyo astaynta awoodaha iyo waxyaabahaas waa jireen marka kaasaa soo dedejiyey shirkan inuu yimaado marka waxaa laysla gartay oo runtii madaxweynuhu uu garwaaqsaday in lagama maarmaan ay tahay la tashi ballaadhan oo lala sameynayo qeybaha kala duwan ee bulshada khaasatan madaxdii dalkan soo xukuntay ee ay tahay arrimahan dalka ee masiiriga in laga wada hadlo aad baan runtii shirka furmay shalay maanta koobaad galay maxaa diradda lagu saaro ugu muhiimsanaa shirku runtii dee muu dhammaan oo kolley berrina waa shirayna haddii ilaahay idmo marka anigoon ka hor dhacahayn wuxun baan jecelay inaan iftiimiyo qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray shirka waxaa ka mid a arrinta doorashooyinka oo ah in wakhtiyada in la muddeeyey oo madashu ay muddeysay doorashooyinka qaarkooda ay sheegtay jadwal bay u dejiyeen jadwalkaasi wuxuu saameynayaa oo uu maaragtay aada iyo aada u saameynaya dowlad goboleedyada sidaynu ogsoonahay stateska ka tirsan federaalku wakhtiyay leeyihiin wakhtiyadaasi waxaa dhiga oo ku qoran distooradooda ay ku qoran tahay siyaasiyiin badan baana xilka madaxweyne iyo baarlamaan ee dowlad goboleedyadaas u tartamaya marka wax kabedel kasta oo taa lagu sameeyo oo aan ku imanin wadatashi ballaadhan dhibaato xog lu keeni kara dalka waxaan ogsoonahay qaarkood ay muddo yar u dhinayd qaarkood muddo kooban ay maaragtay ay ka timi marka waxaa loo fahmay in heshiiskaasi uu dhigayo sida ku qoran in bisha noofembar ee labada kun iyo afar iyo labaatanka doorashadaasi ay u dhici doonto waxaa kale oo conseenka keenay doorashada waxaa la yidhi waxay noqonaysaa one man one food marka doorashada one man one food shaqo badan bay u baahan tahay marka xataa shaki badan baa laga muujiyey in waktigaa doorashada intaa lagu gaari karo waayo waa in dowlad dowladihii hoose la dhisaa oo doorasho codoy oo hal cod iyo hal qof ay ku yimaadaan golihii wakiilada dowlad goboleedyada waa in la dhisaa oo taasoo kale ku yimaadaan guddiyadii doorashooyinka oo iyaguna madax bannaan oo xor oo xalaala waa in la dhisaa acseski iyo dhaqaalihii iyo amnigii ay u baahneen waa in la sameeya madaxweynuhu wuu dala hadla warbixin buu idin siiyey maxaad ka fahanteen madaxweynuhu go-aanadii la gaaray aad dooda ka keenteen dowladdu ma u bisishayna miiska waa iskugu keenyaysa dabcan laakiin in laga wada hadlo meesha ma saarnay dee dabcan waxaa meesha u fadhinay in laga wada hadlay ahaydba dabcan madaxweynuhu waa muujiyey inuu diyaaru yahay in arrintaa laga wada hadlo waxaa kaloo qodob muhiima ahaa arrinta ku saabsan in doorashooyinka sida mabaadida asaasiga ee ay soo saareen madashagolaha wadatashigu ku qoran doorashadu waa inay waa inay u adeegeysaa hanaanka hufan ee qof kasta uu ku qanci karo inuu matalaad ku heli karo taasi waxaanu aaminsanaha anagu in laba xisbi aanay ku iman karin waayo haddii dadku ay aaminsan yihiin labada xisbi anigu mabdaa labada xisbi haddaan midna ku qanacsanayn so inaan iska aamuso oo aan cabursanaado ma aha dalkani waa ka ballaadhan yahay in laba xisbi lagu soo koobo waa in xisbiyadu ay ka ka bataan intaas dabcan xisbiyo furan ma noqon karaan wadisabi maxay maxaa loo qaato dhah kolley dee aragtida runtii iyagoo ay ku dhiseen waa madaxweynuhu waa sheegay laakiin aragti waxaan anagu aaminsannahay ka duwan oo ah in la heli karo matalaad saxa haddii la doonayo inay dadku ay access u yeeshaan tartan xalaala oo xor ah oo ay maaragtay xisbiyada ay ay maaragtay ku yimaadaan kaasi qodob buu ahaa qodobada runtii laga murmay oo iyada laftooda dastuurka taabanaya waxaa ka mid ah in waddankani uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida wadamo badan oo afrikaaniba ay yihiin muxuu ahaa madaxtooye ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo lagu bedelo nidaamkan barlamentarianka hadda jira oo muxuu ahaa madaxweyne iyo prime minister taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aada iyo aada u xeel dheer marka qodobadaasa ayaa ugu waaweynaa arinta arinta baarlamaan baarlamaanka in laga guura madaxweyne sidee looga doodayay maxaa diidan in madaxweyne awood leh iyo madaxweyne ku-xigeen waddanku yimaado horta runtii de waxay horta wax khasaba hadday taasi imadaysa waa in dastuurka la bedelaa dastuurka bedelaadiis wuxuu noqon doonaa in habraaca dee u dhigan runtii loo maro ayay noqon doontaa laakiin dad badan ba waxay aaminsan yihiin in ay awooddu ku ururi doonto madaxweyne oo ama madaxweyne hadda jooga ha noqoto ama madaxweynaha soo socda ha noqotee haddii nidaamku sidaas u noqdo iyadoo aynu ogsoonnahay dadka soomaaliyeed inaanay weli si dhab ah dibu heshiisiin kama dambaysa aanay u qaadan iyadoonu ogsoonahay muddo dheer dalkan in lagu hagayay nidaamka la yidhahdo four ponty five oo qabaa'il ah ma jirto qabiil gooni u leh awoodda madaxweynaha ama awoodda prime ministerka laakiin isku dheelitirka awoodaha ayaad moodaa dad badan runtii inay aaminsan yihiin inay tahay in la helo madaxweyne iyo prime minister